raxmaan iraxiim kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastooo joogtaan oo caawa aad nagala socotaan ku soo dhowaada barnaamijkeennii bandhigga waraysiyada radio muqdisho waxaanuu wanaagsan mar kale akhyaarta hawada nagala socota ee caawa qodobada barnaamijka aannu ku soo qaadan doonno idinkuna aad ku maqli doontaan waxaa ka mid noqonaya guddiga doorashooyinka heer federaal ee dowladda federaalka ah ee soomaaliya oo sheegay inay hakiyeen kuraas ka mida baarlamaanka soomaaliya kadib markii cabashooyin iyo qayladhaan ay soo gaareen guddigaasi haddaba maxay kale yihiin kuraastaasi la hakiyey barnaamijkan ayaad ku maqli doontaan waxaad kaloo maqli doontaan dhegaystayaal ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed oo sheegay inay la wareegeen deegaanno ka tirsan gobolka shabeellaha hoose kuwaasi oo ku dhowdhow deegaanka jannaale ee gobolkaasi kadib markii ay ka saareen al-shabaab barnaamijka ayaannu ku soo qaadan doonnaa waxaad kaloo maqli doontaan dhegaystayaal ra'iisul wasaaraha soomaaliya oo maanta shirweynaha gurmadka abaaraha ka furay magaalada muqdisho kuna dhawaaqay inay golaha wasiirradu qayb ka bixin doonaan mushaaraadkoodii oo ay ugu deeqayaan shacabka soomaaliyeed ee abaartu ay saamaysay barnaamijkana waxaad ku maqli doontaan ra'iisul wasaare rooblow ka hadlaya arrintaasi waxaad kaloo maqli doontaan imaaraadka carabta oo deqi gaara soo gaarsiiyey magaalada muqdisho si loogu caawiyo ummadda soomaaliyeed ee abaartu ay saamaysay waxaad kaloo maqli doontaan madaxweynaha puntland oo sheegay in aysan waxba u dhimi doonin qaraxyada iyo weerarrada al-shabaab ay ka fulinayaan deegaanada maamulka puntland kadib markii uu gaaray magaalada boosaaso oo shalay qarax uu ka dhacay barnaamijkanna waxaad ku maqli doontaan isagoo ka hadlaya arrintaasi qodobadeenna kale waxaa ka mid noqonaya shir looga hadlaya amniga galmudug oo lagu yeeshay magaalada dhuusamareebkaas oo ka qayb galeen saraakiil ka tirsan ciidamada xoogga dalka soomaaliya qodobadaas iyo wax nagu soo kordha ayaannu ku soo qaadan doonaa barnaamijka farsamada istuudiyaha siddeedaad ee radio muqdisho waa farsamo yaqaan maxamed yare waa soo saaraha iyo socodsiiyaha barnaamijka bandhigga waraysyada maxamed daahir degane oo idinleh ku soo dhowaada mar kale mar kale iyo mar kale barnaamijkeennii bandhigga waraysyada raadiyo muqdisho waa hagaag dhegeystayaal haddii aanu ku horreyno ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayaa maanta howlgallo ay sameeyeen waxa ay ka sameeyeen deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha hoose iyaga oo al-shabaab kala wareegay deegaano u dhow jannaale oo hoostaga magaalada marke ee gobolka shabeellaha hoose deegaanada ay howlgallada ciidamadu ka sameeyeen ayaa waxaa ka mid ah deegaanada buulo arundi malable siigaale busley daa'uud iyo sidoo kale deegaanka beeraha baay halkaasi oo la sheegay in ay isaga baxeen xubno ka tirsan al-shabaab oo goobtaa ku sugnaa deegaanada al-shabaab lagala wareegay ayaa waxaa ku sugnaa qoysas ka soo barakacay deegaano kale oo ka tirsan deegaanada koonfur galbeed ee abaaruhu ay sida weyn u saameeyeen dadka ayaa u baahan gurmo deg deg ah haddaba markii arrintaasi ay dhacday kadib waxaa telefoonka igu warramay fiidnimadii caawa guddoomiyaha deegaanka janaral cabdiraxmaan alcadaala ugu horrayntii waxaan weydiiyey bal sida ay wax u dhaceen
radio muqdisho iyo shaqaalaheeda aada umahadsan tihiin run ahaantii ayaantanba waxaan warnaa howlgal ku saabsan dhanka al-shabaab ah runtii ciidamada xooga dalka soomaaliyeed ee jooga janaale mar walba waxay u taagan yihiin dhaacsiga iyo burburinta iyo waxyaabaha al-shabaab ay gabaadka ka dhigtaan mar walbo waxay u taagan yihiin difaacada dalka runtii ayaamaha waxaa socdo howlgal qorsheysan intuu al-shabaabku dadka uu soo weerin lahaa asaa fadhigiisa looga tagayaa runtii hawigii bilaan waaye beeradii way qallaleen marka waxa waaye intii la sugi lahaa al-shabaab uu fadhiga nagu imaan lahaa mar walba waxa waaye inay burburin ay ku sameeyaan meelahooda ay ku weeraraan waxaan hogaaminayay gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda deegaanka janaale labada urur ee jooga janaale ayaa howlgalkaas si waafaqsan u wado guutada afar iyo tobanka octoobar ka tirsan
waa gartay marka ee, maxay kale yihiin tuulooyinka ay ciidanku la wareegeen
runtii eh, howlgalkii shalay ahaa waxay la wareegeen musley daawuud sagaaroole iyo waxay la wareegeen cambanaane Eh, maantana waxay eh, sidoo kale ay howlgal qorshaysan kasoo sameeyeen degwariiri iyo gunji tuulooyinkaasay iyagana maanta ay kasoo sameeyeen mar walba waxaa qorshaysan in tuulo ama laba tuulo ama saddex tuulo maalintii laga la tago eh, laga soo burburiyo eh, lagu weeraro beeraha ay ku jiraan ay gabaad ka dhigaan laga buriyo Eh, runtii eh, hadda ayaanta waa isku aruursanayeen eer iyo meelaha geedka hoostiisa oo kale isku aruursanayeen sidoo kale eh, waxay baadi goob ugu jiraan eh, ciidamada xooga dalka soomaaliyeed Eh, baabuurtii ay ay- ay soo baraha bulshada ay soo bandhigeen iyo meelihii ay geeyeen xataa raadinteeda lagu jiraa runtii haween iyo maalin eh, waxay u taagan yihiin inay cadowga al-shabaab ay ka guuleystaan ciidamada xooga dalka soomaaliyeed
waa gartay ee, waxaa wararku sheegayaan meelaha qaar ee, in ay iska caabin ay la kulmeen ciidanka xooga dalka ee, oo oo nimankoo maleeshiyadu qaarkood ay ku dhuumaalaysanayeen kadibna laga saaray arrintaa ma jirtaa waxaas been waaye Eh, runtii al-shabaab hadda kusoo hor istaagayso oo iska caabin kugu samayn karto ma jirto ama eh, dagaal foolka fool kugu imaanayso runtii markii ay maqlaan ciidamadii maamulka soo bax markay maqlaan ama ay shankar dareemaan ama antaramika dimi ay dareemaan al-shabaab walbo webiga wuxuu ka maraa runaantii shan kilomitr webiga uu goynaa Eh, awood ma lahan Eh, ilka ay wax ku gooyaan ma lahan runtii eh, dagaalkooda uu kulul waa hal daqiiqa i bar hal daqiiqa i barne ma dhihi karo iska caabin waaye ama waxa waaye ma dhihi karo marka runtii al-shabaabku haddii mar loo jeesto kabada ka ordaya
waa tahay ee, ee, dad la soo qabtay ayaa wararku sheegayaan inay jiraan xubno shabaab ka tirsan oo ciidanku ay soo qabteen arrintaa wax ma ka la socotaa
Eh, runtii markii howlgal uu dhaco eh, eh, ama tuulo la tago ama deegaan la tago eh, dhalinyarada eh, waa meel isku keena oo lagu- lagu qudbeyna qofkii laga shakiyo kale oo tuur soo gala ama qaabku uu ujeeda kale baarisa lagu sameynaa saldhigiisana la keena imanisa lagu wareejinaa baaris kadib eh, hadduusan wax raad ku lahayn al-shabaab oo kale eh, xoriyadiisa la siinaya laakiin hadda wax cad oo al-shabaab ah eh, la dhihi karo hadda noo xiran ma jiraan
waa tahay maadaama idinkoo maamulkii ah iyo ciidankii aad isu kaashanaysaan ee xoreynta deegaanada ee hoos yimaada deegaanka ee dadaalna aad ugu jirtaan iska caabinta al-shabaab ee dareenka shacabku waa sidee
walaal shacabka aad ay ugu faraxsan yihiin Eh, maadaama eh, ay yihiin shacabku janaal dowlad ku nool ay yihiin eh, runtii haddii ay arkaan eh, dadkii dhibi jiray haddii mar walba ayaga la dhibaayo eh, la baacsanayo ordaayo la bursanayo ay arkaan oo ku farxaya runtii shacabka markii hore niisab waxa kugu jiray doorasho haddii dhacdo ama xili fara guur la galo eh, janaal sabir noocay ahaanaysaa Ah, sawirkaas ay ay ay- ay ay ka fikiri jireen laakiin hadda waxaa usoo baxday in ciidamo musoo jeestiyaal ah iyo maamul musoo jeesti ah inay isgarabsadaan ay al-shabaab ay ka baacsadaan eri danaale Eh, mar walbo tuulo tuulo loogu xoreeyo shacabkana aaday ugu farxeen runtii habeen iyo maalin ma jiifanayno waana dagaalamayna godkay galaanaan la galaynaa
waa tahay muhiimad intee la eg ayay marka ee leedahay oo idinka idin leedahay howlgalladana u leedahay ee deegaanadana aad la wareegteen
Eh, marka ugu horeyso eh, muhiimada ugu horeysa anaga ay nooleeda waxa waaye dadkeeni ayaa gumaysiga ka baxaya marka ugu horeyso Eh, tan kale eh, shacabkuna waxay ka faa-iidayaan mar walbo isku socod markii maanta tuulada la tago markii hore tuulada markay xidhneed oo kale labada tuul isku gudbi jirin hadda waxay sameysanayaan isku group relation ay sameysanayaan runtii al- dadkana waxay sameysanayaan tacbay galayaan beeray tacbanayaan runtii beeriyaa dugmay eh, guryihiyaa ah, dugmeen eh, beer maaltacbado marka al-shabaab dadku culeysay ku hayaan mar walba- markaan tagno eh, calagarootiyaa la jaraa meeshaa la nadiifinaa eh, buraashka risa lagu sameynaa kadibna dadka beerihii tacbanayaan waxay naqanayaan dad shaqeysa marka al-shabaab dadku waxay ka cuudayaa mise beeraha si maanaa ayaga loogu biiro qofka hadduu wax waayo ama shaqa awood uu haysan ama shaqa uu haysanin soddonka door ayaga ay siinayaan labaatanka door ayaga ay siinayaan inuu ka doorbidi jeclaysanaayo mar walba laakiin anagaa diidnay mar walba waa ka hortagayna runtii saan u tagna janaale dad badana isoo dhiibay ma jiro tuulooyin dad lagu qortay al-shabaab galay ama tababaro cusub kasoo baxay ma jiraan laakiin dadka issoo dhiibaya inta badan aa badan mana
ma dhankiina ma idinka dhankiina isu keen soo dhiibeen maamulka mase ciidanka maxay saahay ragga is dhiibeen
dhanka maamulka isoo dhiibeen weynaan sanadkii hore labada kun iyo labaatanka waxaa soo dhiibtay todoba ruux labada kun iyo labaatan iyo koodin waxaa soo dhiibtay ugu yaraan shan iyo toban ruux labadaas sano waxaan ka sameynay faa'iido badanaa ka helnay xog badanaa ka helnay dad badanaa ka helnay soo dhiibay runtii waxaan usoo gudbanay magaalada muqdisho runtii hadda xaaladda waa okay wax dhiba kama jiraan dagaalkaas mar walba burburintaas ku jiraan dowlada xooga dalka soomaaliyeed oo habeenkii xataa ay soo dhaxayaan ay meelaha duurarka ay galayaan ay jabhadeynayaan in shabaab uu ku noola min iri janaale taas darteeday mar walba ay ciidamada xooga dalka soomaaliyeed taagan yihiin runtii dadku markay janaal aan tagnay aan dadkii wacyigelin badan siinay dad mar hore beer falash ugu dambeeya beerada fashtaan beerada si xor iyo xalaal ay ku fashtaan ugu yaraan kun iyo afar boqol oo qoysaan waxaan u sameynay farmin oo sameynay abuuraan siinay beerihii umakiineynay beerihii ufalnay abuurkii markaan siinay dalaggii fara badan ay soo saareen waliba hadda ay xaaladda lagu jiro ay tahay xaalad iska cakira nooca oo ay tahay xaalad qaleel ah oo weliba bii lahayn marka markii laga baxo kale kuleelka laga baxo kale jilaalka laga baxo kale waxay naqonayaan wax soo dadka wax soo saarka ugu badan ereeganana
aad baad u mahadsan tahay guddoomiye adaa mudan kaasina waxaa uu adhigaysay al-guddoomiyaha maamulka deegaanka janaale ee gobolka shabeellaha hoose oo khadka telefoonka iigu warramayay isaga oo jooga halkaasi barnaamijkuna waa bandhiga waraysyada radio muqdisho
waa hagaag dhegeystayaal haddii aannu egno guddiga doorashooyinka federaalka ah ayaa waxa uu maanta sheegay in la hakiyey kuraas ka mid a baarlamaanka soomaaliya iyada oo muran uu ka dhashay arrintaasi loo xaliyo guddoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal ee dowladda soomaaliya muuse geelle yuusuf ayaa sheegay in howsha doorashooyinka golaha shacabka intooda badan ay qabsoomeen iyadoo sidoo kalena inta hadda ka harsan ay si xawli ah u socdaan dhowaana lasoo gabagabay doono dhammaan guddoomiyaha oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sheegay in ilaa iyo hadda lagu guulaystay in la dhammaystiro doorashada labada aqal ee gobollada waqooyi iyo deegaan doorashada labaad ee baraawe waxaana uu sheegay in ilaa iyo hadda boqol iyo lixdan iyo shan xildhibaan la doortay boqol iyo toban kalena ay harsan yihiin waxa uu sheegay in caqabado jira dartood kuraas ka mida loo joojiyey arrintaasi oo xal laga gaari doono
waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed meel kastay joogaan kuwaas oo u jeeday ama indhaha ku haya doorashadii soomaaliya oo socotay inay dhammaatay iyo meeshay marayso rajaynayana inay dowlad iyo helaan oo doorashadu ay u dhammaato marka koowaad doorashadii inta badan way soo dhammaatay inta kaleeto oo hadda harsanna xawli bay ku socotaa inay waqti dhow soo dhammaato baanu rajaynaynaa goobaha ay ka dhammaatay waxa weeye somalilan waxay afartan iyo lixdii kursi oo ay lahayd way soo dhammeeyeen maanta ayay soo gabagabowday sidoo kaleeto baraawe iyagana way soo dhammaatay lix iyo labaatankii goobaha koobaad oo dhan inta badan hawsha way ka socotaa waana gabagabo goobaha labaadna banaadir baa waxa soo dhammaatay baraawe waxaana ku jira gaalkacyo iyo boosaaso ayaa iyadana la asteeyey oo iyadana asbuucya asbuucan soo socota inay ka bilaabato rajaynaynaa guud ahaan kuraasta soo baxday boqol iyo lixdan iyo shan weeye waxaa harsan boqol iyo toban kursi oo aan rajaynayno inay iyadana wakti dhow noogu soo dhammaato guddiga doorashooyinka heer federaal iyagoo ilaalinaya habraaca gudanayana shaqooyinkooda waxay horey u joojiyeen saddex kursi oo kale ah boqol iyo konton iyo afar iyo hob boqol iyo saddex iyo hob siddeetan iyo lix kuraastaas oo habraaceedu uu khaldamay amba aan ku toosnayn sidii loogu talagalay dib ayaa looga fiirsanayaa si inta ka horeysana waxay way way waa la joojiyey oo sidoodaas ayay ahaanayaan waxaan rajaynayaa insha allah guud ahaan doorashadu inay dhaqso usoo dhammaato oo goobaha hadda weli aan laga bilaabin in dhaqso looga bilaabo waxaan rajaynayaa insha allahu in dowlad soomaaliyeed oo dhaqso ah ay noo dhalato laba boqol iyo toddobaatan iyo shanta xildhibaan oo laga rabay aqalka hoosena ay dhaqso usoo dhammaato siday markii horeba konton iyo afartii aqalka sare hore ugu soo dhammaatay halkaasna ay ka dhalato dowlad soomaaliyeed aada baan idin salaamayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed meelay joogaan waxaan rajaynayaa inaad kala socon doontaan beijajka waxaan kaleeto rabaa in caddeeyo beijkii horey u carqaladoobay guddiga inuu gacanteena ku jiro isaga oo aan wax dhibaato ah aanu qabin hadda kadibna lagala lagala laga raaci doono ama laga lagala xiriiri doono lagala socon doono waxyaabaha doorashada ku saabsan iyo meelahay marayso aad iyo aad baan idin salaamaya asalaamu calaykum waraxmat ullahi barakaatu
gudoomiyaha guddiga doorashada heer federaal ee dowladda federaalka ah ee soomaaliya muuse geele yuusuf ayuu kaasi ahaa dhegeystayaal barnaamijka bandhiga wareysyada halkaad nagala socotaan warradii muqdisho codka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya qeybiyihii dhexe ee barnaamijka ayaad dhegeysaneysaan sida aad hordhacba ku maqlayseen madaxweynaha maamulka puntland siciid cabdulaahi deni ayaa waxa uu ka hadlay arrimo dhowra waxaana uu soo hadal qaaday qaraxii shalay ka dhaca boosaaso waxaana uu sheegay in magaalada boosaaso iyo guud ahaan deegaanada puntlandba ay diyaar u yihiin la dagaalanka al-shabaab iyo ka hortagga dhibaatooyinka puntland ay ku hayaan al-shabaab waxa uu sheegay ciidanka puntland inay diyaar u yihiin dagaalka lala geliyo al-shabaab isagoo carabka ku dhuftay marnaba inayna shaqada u joogsanaynin weerarada al-shabaab waxaana uu yidhi
waxaa ilaahay mahadiisa inay dadka reer puntland ka gudbeen marxaladii yabyabka ahayd ee dowladnimada laysu celcelinaya ee lacag ka saartay marxaladii horumarka iyo dowlad wanaagga waan uga mahadcelinayaa waan ugana mahadcelinayaa dhammaan hay-adaha kala duwan ee dowladda ee arrimahaas ka shaqeeyey oo midate oo ciidan iyo rayidba isugu jira ee u howlanaa waxaa aada iyo aada loogu farxaa muddadii aan soo soconnay ciidamadu siday heeganka ugu jireen oo har iyo habeen ay u saaran yihiin buuraha si nabad iyo nolol loogu noolaado dalka waxaan dadka magaalada boosaaso ka codsanayaa muddooyinkii u dambeeyey waxaa jira hoos u dhac dhinaca amniga oo runtii arrimihii magaalada boosaaso ka dhacay ee xanuunka badnaa ay sameeyaan maxaa yeelay markii arrimahaas dhaceen hoos u dhacay howlgalladii ciidanka amniga ee wadajirka ahaa arrimahaas waxay ku tahay puntland iyo magaalada boosaasaba dhaawac waxaan rajaynayaa in gacmaha la ysqabsado oo si deg dega looga qabto maxaa yeelay ma aha waxaynu watan ka geli karna amnigeenna iyo nolosheena insha allah dowlad haddaan nahay waxaan anuu ku hadlaya magaca dowladda diyaar u nahay wax kasta oo amniga sugaya hadday tahay siyaasad iyo hadday tahay wadaxaajood iyo hadday tahay amni in laga wada shaqeeyo waxaana rajaynayaa arrimahaas inay noqdaan kuwa u horseeda magaalada boosaaso oo ah xarunta dhaqaalaha ee puntland inay kaalinta ay leedahay waxaad ogtihiin sida hadda guddoomiyaha degmada uu ka sheegay magaaladan oo ah magaalada xarunta dhaqaalaha waxaa ka socday kaabayaal ka duwan kaabayaasha kale oo aada u ballaaran oo ay ka mid tahay ballaarinta garoonka magaalada boosaaso oo macnihiisu uusan ahayn inay dadka soo dagaafaan macnaha loo ballaarinay ay tahay inay badeecad ka dhoofto oo badeecad ka soo degto oo deked kale uu noqdo waxaa kaloo ballaarin ku socotaa insha allah dekedda boosaaso aad ogtihiin hadda in la dhammeeyey xafaaradeedii iyo qodideedii maalmaha soo socdana insha allah waxaa bilaaban doona dhismaheeda degmada eh, magaalada eh, dekedda boosaaso runtii muddo badan dib u eegis lagu hayay heshiiskii hore loo galay oo kasoo noqdeen faahfaahinteeda goobo kale ayaan ka sheegi doonaa laakiin waxaan ugu bishaaraynayaa dekedda boosaaso hadda mashruuceeda waagii horeeto shirkadda keligeed ayaa dowladdu siisa markii horeeto duruufo jira aweyn waxaan ku guulaystay dib u eegistiisa inay dowladda puntland qayb ku yeelato shirkaddaas oo ay boqolkiiba shan iyo labaatan iyadu leedahay hadda kadib waxaan rajaynayaa ee arrinta ka socota ballaarinta korontada oo isagana meel fiican maraya waxaad ogtihiin shirkii golaha wasiirada u dambeeyey waxaa lagu yeelay shirkad midaysan oo shirkadda korontada magaalada boosaaso ama puntland oo dhan ah laakiin boosaaso ka bilaabanaysa si shirkadaha kala duwan ee korontada ka shaqeeya iyo tii dowladdu lahaydba ay u noqdaan mid qura si ballaarinta socota ay u noqoto mid wada jirta oo aysan noqon xargo iyo keybilo isdaba yaacsan oo iska iska soo horjeeda arrintaas waxay gogol xaar u tahay bilicda iyo horumarka magaalada boosaaso si loogu noolaan karo oo koronto jaban u hesho dabcan dowladdan aragti waasica bay ka leedahay dalka puntland guud ahaan laakiin sida ay puntland hooyada federaalka u tahay ayay boosaasona waxay u tahay hooyada puntland iyadaa ah ubuucda iyadaa ah salkii lagu fadhiyey awoodda dowladdan waxay isugu geynaysaa ilaahay idankiis inay magaalada iyo waddada ka baxdaba ay noqoto waddo hagaagsan oo dhaqaalaha iyo horumarka iyo noloshaba kabta indhihiinaa markhaantin ugu ah waxaa ka socda dib u habaynta eh, jidadka laga bilaabo marka hadda aan meesha inugu nimid wax aan ka fogeyn eh, eh, maaragtay saddex boqol oo mitir haddaba ka yareen waddada ka horreysa aan arkayay ilaa iyo gaalkacyo ilaa iyo buuro wada oo laascaro ku socota arrintaas runtii arrin dadka reer puntland ay bogaadiyeen dowladda puntlandna ay ku ammaano tahay khaasatan wasaaradihii sida dhow la socday ee wasaaradda howlaha guud qorsheynta iyo maaliyadda iyo shirkadihii qabanqaabiyaasha iyo booliiska inay ka soo baxaan waajibaadkii waajibaadka warbixintii u dambeysay hadda aan soo qaadanay waxay shan iyo afartan muqdo oo halis ah u dhexeeyey magaalada boosaaso iyo kala baxyo
madaxweynaha maamulka puntland saciid cabdulaahi den ayuu dhegeystayaaalkaasi ahaa magaalada muqdisho maanta waxaa laga furay ra-isul wasaaraha soomaaliya oona uu furay shir weyne looga hadlayo gurmadka abaaraha iyo sidii loo caawin lahaa shacabka soomaaliyeed ra-iisul wasaaraha dalka iyo mas-uuliyiin dalka xilal ka soo qabtay ayaa arrintaasi ka hadlay waxaana ugu horeeya ra-iisul wasaaraha soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble
waxaa sharaf ii ah inaan maanta idinkala soo qayb galo hortiinan aan u imaado in aan uga arrinsanno xaaladda abaarta ba'an ee dalkeenna ka jirta iyo sidii aan ugu gurman lahayn dadkeenna tabaalaysan mudanayaal iyo marwooyin dalka waxaa ka jirta abaar aada u baahsan oo saamaysay dad iyo dunyaba malaayiin ka mid ah shacabkeenna ayaa wajahaya xaalad cunto iyo raashin yari ah oo aad u daran guud ahaan gobollada dalka kadib markii ay baaqdeen roobabkii la filayey dadka waxaa dhaafay oo abaartu dhammaysay xoolihii ay dhaqanayeen wax soo saarkii beeraha ayaa meeshii ka baxay waxaana halkii ugu sarraysay gaartay biyo la'aanta gobollada dalka qaarkood waxaa laga soo wariyey xaalado dhimasho oo ka dhashay haraad iyo nafaqo darri ka dhalatay abaarta dadku waxay bilaabeen in ay ka hayaamaan ay ka guuraan deegaanadoodii iyo tuulooyinkii ay ku noolaayeen oo ay ku soo jabaan magaalooyinka waaweyn taas oo abuuri karta barakac baahsan iyo xaalad bini-aadamnimo oo aada u ballaaran marka hawsha haddii loo istaago howl ay noqonaysaa aan qaabayno xukuumadda iyo golaheeda wasiirada ha noo bilaabeen ganacsatadeenna ma aha bangi hebel intaanuu bixiyo maaha bangi hebel wixii uu bixi kara ka bangi ahaan institution ahaan ha bixiyo laakiin shaqaalihiisuna waxbay bixi karaan kambani hebel eh, intaanuu bixiyey waa waa wax weyn laakiin shaqaalihiisuna intaa in u dhiganta ama marka qaarkoodba ka badnaan karta ayay bixi karaan siday u kala shaqaalo badan yihiin iyadoo aanan muxuu ahay waa lagaa goynaya waa lagugu qasbaya aanan ahayn marka waxaan qabaa aan qaabayno xooggu waa nugu jiraa dhaqaaluhu waa nugu jiraan inaan qaabayno oo aan dhisno oo aan institutionalize garayno tandiim u samayno wax naga dhiman waana gaari karnaan qabaa mar kale waxaan u mahad celinayaa ra-iisul wasaaraha fursadana siiyey ayaa soomaalidu mar walbaba waa isbixi jirtay waxaan ku baxsi jirnay oo waxaan la yidhaahdo social valuega ama social capitalka waxa annaga laga dhawaajiyo ah isku damqashada iyo dareenka iyo ehelnimada iyo walaatinimada oo ay asal u tahay diinta islaamka iyo dhaqankeenna ay asal u yihiin labadaasaan isku bixinnaa laakiin waxaan u baahannahay mar kasta ay naga dhammaato inaan gurmanno ama aan biibaxa ka gurmanno ama abaar ka gurmanno way nagu soo noqotaa haddana marka taas nafteeda inaan su-aalo iska weydiino ayay u baahan tahay runtii waxaa suurtagal ah in xaaladdu ka sii darto oo ay u xubsiibato macluul la mid ah tii dalka ka dhacday labada kun iyo koob iyo tobankii haddii aanan qaadin tallaabooyin isku tashi ah oo aanan ugu gurmanayn ugu gurmanayno dadkeenna abaartu haysato mudane ali marweyn bishii nofembar ee sanadkii la soo dhaafay waxaan ku dhawaaqnay in dalku ay ka jirto xaalad bini'aadanimo oo degdeg ah oo ka dhashay abaartii sii baahaysay tan iyo xilligaas ma muuqato inay xaaladdu ka soo raynayso taas beddelkeedu abaartii waa ay ka sii daraysaa waxa ayna saamaysay malaayiin dad iyo dunyo dadkeenna ah xukuumaddu waxay qaaday tallaabooyin dhowr ah oo lagu gargaarayo dadkeenna tabaalaysan waxaan dhisnay guddi gurmad qaran oo isu duwa dadaalada lagu caawinayo dadkeenna soomaaliyeed golaha xukuumaddu waxay qayb ka mid ah mushaarkoodii u gooyeen gurmadka abaaraha caalamkana waxaan u dirnay baaq iyo aan ugu dalbanayno in ay soo gurmadaan waxaan rabaa halkan inooga mahad celiyo dalalka walaalaha iyo saaxiibbada ah iyo hay-adaha oo ilaa hadda ka soo jawaabay baaqyadeennii kuwaas oo bilaabay in ay gargaar soo gaarsiiyaan shacabkeenna abaarta wajahaya hase yeeshee soomaalidu waxay ku mahmahda biyo sacbadaada ayaa looga dhargaa waa inaan isku tashannaa alla subxaana wa tacaalana wuxuu noo ballan qaaday qofkii wax bixiyo inuu beddelkiisa helayo wanaaggaas u bixiyo shacabka soomaaliyeed waa dad caan ku ah isgargaarista deeqsinimada iyo damqashada marka ay xaaladdu sidan oo kale u adkaato waxaan uga bixi karnaa isku tashi iyo inaan isku gurmanno dalka waxa uu ku jiraa xaalad doorasho oo dad badani ishu ku hayaan balse waa in aan doorashadu naga mashquulin gurmadka iyo badbaadinta dadkeenna sidaa darteed ayaan maanta isugu kinyeeray shirkan muhiimka ah si aan indhaha dadkeenna iyo caalamku ugu soo jeedinno xaaladda abaareed ee dalka ka jirta waxaan shacabka soomaaliyeed ku boorinayaa in ay kaalintooda ka qaataan gurmadka iyo badbaadinta dadkeenna abaartu hayso waa in aan bilownaa olole ballaaran oo tabarrucaad ah oo qof walba ku deeqaya waxa uu awoodo ilaahayna aan uga baryayno inuu beddelkiisa u siiyo dunida waxay na caawin kartaa marka aan annagu iscaawinno waxaan alla subxaana wa tacaala ka baryayaa inuu dhibaatada naga dulqaado abaartana noogu beddelo aaran iyo barwaaqo
ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda soomaaliya mudane maxamed xuseen roble ayuu dhegeystayaaalkaasi ahaa guud ahaanna barnaamijkeenna bandhigga wareysada radio muqdisho dhegeystayaal intaas ayaan kusoo gabagabinaya waa farsamadii maxamed yare barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya oo soo saaray maxamed daahir degane intaanu mar kale dib u kulmi doono dhammaantiinba akhyaarta hawada nagala socotaa waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgely